إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhur ee alfurqaan midooda afrika ayaa muqdisho u soo diray taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye admis si uu shaqada kala wareego taliyihii isaga ka horreeyey dowladda federaalka ayaa bulshada ku dhaqan muqdisho kusoo rogtay mashruuc hor leh oo ay lacag ku raadinayso maamulka islaamiga ee gobolka jubbada hoose ayaa soo bandhigay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaas xukun xadusino ah ayaa ka dhacay magaalada saakow ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka warbixisay xamle dacwi ah oo dhowaan ay kaga dhawaaqday deegaano gobolkaasi ka tirsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markana dhegaystayaal warkii oo dhan midooda afrika ayaa muqdisho u soo diray taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye ee admis si uu shaqada kala wareego taliyihii isaga ka horreeyey tafaasiisha warkaasi cabdisamed ayaa eegaya waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya soo gaaraya jenaraal sam kufuma oo ah taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye ee admis kaas oo xil loo magacaabay saddex bilood ka hor jenaraalka cusub ee ciidamada shisheeye atmis hogaaminaya ayaa kasoo jeeda dalka uganda halkaas uu kasoo qabtay xilal kala duwan wuxuuna shaqada kale wareegayaa taliyihii isaga ka horeeyey taliyaha horey u hogaaminayay ciidamada atmis ayaa waxaa lagu magacaabaa jenaraal sam okindig waxaana hadda loo magacaabay inuu noqdo taliya ku-xigeenka ciidamada u b d f ee uganda taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye atmis ayaa axadii soo gaaray muqdisho waxaana si rasmi ah loogu soo dhoweeyey taliska ciidamada afrikaanta ay ku leeyihiin xerada xalane ee magaalada muqdisho jenaraal sam kufuma ma ahan markii ugu horreysay uu soomaaliya yimaado wuxuu horey u soo noqday taliyaha ciidamada uganda ee ka howlgalaya soomaaliya intii u dhexeysay oktoobar labada kun afariyo tobankii ilaa nofembar labada kun lix iyo tobankii ciidamada uganda ayaa qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya waana ciidankii ugu horreeyey oo duulaan ku yimid soomaaliya marka laga reebo ciidanka xabashida ee dalkan soo galay sanadkii labada kun iyo lixda atmis ayaa ah howlgalkii ugu muddada dheeraa ee dowladaha afrika ay qaadaan waxaana hadda socda isku dayo lagu doonayo in lagu soo afjaro duulaankan maadaama uu xaqiijin waayey ahdaaftii uu lahaa oo ay ugu weyneed burburinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dowladda federaalka ayaa bulshada ku dhaqan muqdisho kusoo rogtay mashruuc hor leh oo ay lacag ku raadinayso sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar iyadoo cabashada iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan dowladda federaalka shacabka gobolka banaadir ay iska noqotay mid maalinla ah ayaa waxa ay tilmaamayaan bulshada ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho in dowladda federaalka ay kuu soo ragtay lacago ay kuu sheegtay in lagu diiwaangelinayo dhalashada caruurta guurka iyo geerida agaasimaha waaxda dib u dhisida gobolka banaadir ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo rashiid oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ciddii aan isdiiwaangelintan aqbalin la saari doono lacago ganaax ah waxaan rabnaa labaatan iyo labada kun labaatan iyo afarta dadku ma ogtahay faham badan kama haystaan waxaan waxaan rabnaa labada kun labaatan iyo afarta markii ay dhammaato labada kun labaatan shanta la gaaro waxaa dhici doonta in maaragtay adeegyadan wax badan ee muwaadinka u xirnaadaan inuu diiwaangelin caqaabiyo ay ganaaxyo ka dhashaan waxaan rabnaa cunugii maanta ku dhashay gobolka banaadir haddii lasoo diiwaangeli waayo waxaa imaanaya in caqaabiyo ganaax ay timaado dhimashadii dhacday in lasoo diiwaangeliyaa qof magaaladan ku dhinta maanta ku dhinta oo qabri maaragtay liskama geynayo ilaa si rasmiya diiwaanka loo geliyo wuxuu dhinta sababta u dhinta la caddeeyo kadibna maaragtay qabriga markaasaa la geynaya sidoo kale waxaa arrintan si adag uga soo horjeestay shacabka gobolka banaadir iyagoona ku tilmaamay mashruuc ay dowladda federaalka dhaqaale ku urursanayso islamarkaana dowladda federaalka ay u taaglaadahay kuwii noolaa iska badaaya mid hadda dhashay oo dunida ku soo biiray iyagoona arrintaas ku tilmaamay mid aysan marnaba aqbali karin warqaddu waxaa ka horraydo warqad cid bilaash lacaglaan iska kaasiinaysa male tani waa shaqa abuur maalin weli waxa uu ku talee ceelgaabta wadada madaxtooyada laagalo horteeda caruurta fadhido iyo cayaalka fadhiyo fiiri dowladdu taasay maar u laadaa maxay maare kale u laadaa macnaha waxaan u arkaa dhaqaale abuur hadday dowladdu wax qabanayso horta liista ciyaalkaasa ka bilaawda mar kasta waa la aruuriyaa waa la soo daayaa waa la aruuriyaa waa la soo daayaa maxay faa'iido keenaya marka iyeen kuma marsiyoon in ay dhahdo waa la xanaaneynaa cunug wadada ku dhalanaya kii dhashay oo noolaa daryeel weysan labadaba waxaan u diri lahaa horta gobolka banaadir waxaan u sheegi lahaay khaasatan gobolka banaadir si guud waxaan u sheegi lahaa horta lacagaha dadka dadka shacabka markasta waxaan horta lacag waaye saan u aragna anaka oo dowladdu mashruuc dhaqaalay wadaa aniniyow arrintaas a- arrin aad igula xun waay maxaa yeelay maanta in la dhaho waa la isdiiwaan gelinaa arooskan waa la isku diiwaan gelinaa wax walbaa la isku diiwaan gelinaa arrintaas arrin soconaysa ma ahan diiwaan gelin wax yeeli karna ma ahan hadday bariiska aninkoo shacabkii ah hadday bariis niga soo gashay oo aad tidhaahdaan diiwaangelintii xataa labalaba door anaga qaataan bariisaad raadinaysin canshuurta aan dhiibnaan igu filane sidaan hana laga daayo dowladda federaalka oo horey dhibaatooyin kala duwan ugu haysay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka banaadir waxaana arrintan ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee bulshada gobolka banaadir ay ku haysay dowladda federaalka iyadoona maalinba maalinta ka dambaysa dhibaatada ay bulshada ku hayso dowladda federaalka ay sii kordhayso maamulka islaamiga ee gobolka jubbada hoose ayaa soo bandhigay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaas warbixintaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya askartan oo tiro ahaan gaarayay ilaa iyo afar askari ayaa lagu soo bandhigay deegaanka baqdaad ee ka tirsan jubbada hoose saddex ka mid ah askartan ayaa iyagoo hubkooda wata waxay ka yimaadeen saldhig ay ciidanka dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka buule xaaji halka midka kalena uu ka yimid askarta dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka birta dheer askartan ayaa lagu kala magacaabaa cabdiraxmaan cabdi xasan xuseen geedi aadan khayrow nuur dhuubow iyo saadaq jinow xuseen askartan ayaa waxa ay ka sheekaynayaan habdhaqanka ciidanka ay kasoo tageen iyo sida loo soo dhaweeyey magaceega halla farxaan cabdi xasan waxaan ka tirsanay ciidanka darawiista birjax jubbaland waxaan joogay buulaxaaji waa ku mahadsantay maanta waxaa la jooga waraays kenya si fiicanaa lii soo dhaweeyey ciidanka darawiista jubbaland waxaan ka raacay kismaayo habdhaqankooda waa habdhaqan xun xuseen geedi aadan alidhaa marka maama xag waxaan ka tirsanaa qolada jubbaland daraawiishta ciidanka tuutada barjaah deegaanka buulaxaaji maanta waxaan joogaa xisbi islaamka baqdaad wallaahi si wanaagsan oo musullinimo ah liisoo dhaweey si wanaagsan qorigeyga iyo booshkiisaan la imaaday waana la ilahayay sidii liisoo dhaweysay aad u wanaagsan oo sharaf laha liisoo dhaweey oo islaamnimo ah khayrow nuur dhow waxaan ka tirsanaa ciidamada daraawiishta jubbaland guutada barjax waxaan jooga bulxaaji wallaahi xaalada kama sheekeyn karo waa xaalad aada u xun ilaahay nasoo dhaafeeyey halkaana keenay waa mahad iskala waxaan iska ahay nin askari oo maxaan ku dhihi karaa qorigii boos loo dhigo oon meel la istaajiyey iska rafaadsan marka haddana ilaahay waa mahad alxamdulilah si aad u adag baa ka jirtay aad baa liisoo dhiyey maasha allah waa sidaan hadda filaynin baa liisoo dhiyey weli aad u wanaagsan cabsi kalea igu jirtay oo si kale waa cabsanaa laakiin aad baa liisoo dhiyey waa muslimiinta aad bay aad iyo iyo fara magacaygo la saadad bin hussein oo ka tirsanay ciidanka misri oo ka imaaday meesha la birta dheer hadda aan kasoo goostay habeenkii mujaahidiinta ayaa la jiraa sidoo kale waxa ay baaq u direen askarta dowladda federaalka ee weli ku harsan safka shisheeyaha iyo kuwa ay haatan kasoo tageen ciidankan buulaxaaji aan ooga soo tagay waxaan u baaqaa inay meesha iskaga soo cararaan meesha dhibaato fara badanaa jirta oo four point five wadane waxaan u baaqi lahaa inaa micnin kaqanaa nolosha intaa lagu qaqaban intaa isu dhiibaan yaa micnihi ugu baaqi lahaa wallahi gaalnimada inay kasoo baxaan oo dadka islaamka ay micnuu taqaanaa isu dhiibaan si anaga noo noola soo dhaweey kale camala loo soo dhaweyn lahay marka inay gaalada micnuu taqaanaa i kasoo baxaana inaan jeclan lahay inay iskaga soo tagaan kolley de hadda waxay ku sugan yihin ama u dhimanaan amaba garanaaye oon gaalnimo ka inay iskaga soo tagaan iskaga soo cararaan oo qolada walaayinka qoryaha u keenaan oo ayaga haddii wax la qabanayo inay wax la qabtaan haddii wax la qaban inay shacabkooda la noolaadaan oo kamid ahaadaan ma ahan markii ugu horeysay oo askar ka tirsan dowladda federaalka isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana marar badan sidan oo kale isku soo dhiibay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhaweeyey walaayaadka islaamiga ah xukun xadu sina ah ayaa ka dhacay magaalada saakow ee jubbada dhexe warkaasi maxamed muudi ayaa ka waramaya waxaa maalintii shalay goob fagaaroo ah la soo istaajiyey gabar aan guur soo marin taas oo lagu soo eedeeyey in ay ku dhacday falsino ah fagaaraha waxaa goobjoog ahaa boqolaal dad ah si ay u daawadaan xukunka goobta ka dhacay qaaliga ayaa marka hore ka hadlay falka lagu soo eedeeyey gabadha bismillaah ujeeddo xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd kowdii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix ayaa maxkamadda shareecada islaamiga ee degmada saakow la horkeenay oo lix iyo toban sano jir ah oo lagu soo eedeeyey in ay sanaysteen maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay waxayna ku jawaabeen waxay tidhi haa waan sanaysanay aniga shayddaan ayaana nagu qaaday intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay su-aashii la weydi iyo jawaabteeda waxay weydiisay in maskax ahaan fiyowdaha iyo in ay guur soo martay waxayna ku jawaabtay maskax ahaan waan fiicanahay laakiin guur ma soo marin intaasi kadib waxaa lagu dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda goobta ayaana lagu fuliyey intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedeynta iyo jawaabta ahna qiraal una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo xaddu zinaa ah iyo hal sano oo musaafuris ah maadaama aysan soo marin guur xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkeeda maraajicda loo usqudayna kow aayadda labaad ee min suurati nuur qaala tacaala azaaniyatu والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين لبو أن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي السنة رواه مسلم وبالله توفيق imankan waxaan gudagalaynaa fulintii allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar saako waxaa dhowr mar oo hore ka dhacay xukuno kala duwan oo ka mid ah xuduudda uu allaah addoommadiisa u soo dejiyey warkan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntii wilaayada jubbada dhexe ayaa ka warbixisay xamle dacwi ah oo dhowaan kaga dhawaaqday deegaano ka tirsan gobolkaasi warbixinta warkaasi muxsin ayaa faahfaahinaya tani waa xamle dacwadeed ballaaran oo ay ku dhawaaqday dhanka kalena taabagelisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xamladaasi oo cinwaankeedu yahay in lagu hanuuniyo ummadda waddada toosan xamle dacwadeedkan oo looga dhawaaqay degmada jilib ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona qaybo kala duwan oo ka mid ah bulshada sida mucalimiinta madaarista qur-aanka kuwa macaahidda iyo mucalimiinta jaamacadda iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ku dhawaaqay isagoona ku baaqay in si fiican looga faa'iidaysto awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo taariikhda hijriyada ay ku beegantahay afar iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijri insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysaa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo muxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaada si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan in laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeeduna waxaa weeye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiiskii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa shacaar looga dhigay ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida shacaarkaaba ka muuqata mas-uuliyadda ayna la weydiin doono in ilaahi subxaana wa tacaala inoogu kaalmayo iyadoo aan ka duulayno xadiiska ayaan ummadeennii ee aan maamulnay wilaayad ku hoos nool waxaan ugu talagalnay inaan u samayno insha allahu tacaala xamladan ummadda lagu towjiihinayo waddada toosanna lagu tusinayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala intaasi kadib waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa tilmaamay wacyigelinta dowladda iyo halka ay ku wareegi doonto iyo qodobada diineed ee ay bidhaamin doonto wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horreysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo masaajidana in la camiro khaasatan ragga inay masaajidda camiraan qodobka saddexaad la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala ah in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka in la xoojiyo amniga maanta aan haysano bulshadeen ay ku noolaanayso xoojintiisa qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye shantaa qodob ayaa insha allahu tacaala ciwaanka ugu horreeya ugu muhiimsanaa qaar ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee nasiibka u helay in lagu daahfuro xamlada ayaa si weyn u soo dhoweeyey kuwaasi oo ahaa mucalimiinta madaarista qur-aanka iyo macaahidda iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin juhuudda ay wadda wilaayadooda mowduucan loogu wacay oo xarakada soo agaasiintay wilaayada la soo mariyey dadka ugu horeeya oo lagu bilaabay na anaga aan noqonay waa mowduuc muhiimadiisa ah waa mowduuc oo wixii aan u taagnayn oo aynu ka shaqaynaynay ah wey in nalagu bilaabana waa sax oo waxay sax ku tahay bulshadii oo dhan dadka ay hayeen oo ay gacanta ku hayeen baana gaar ahaan weliba jiilka cusub ee soo koraya dadkii gacanta ku hayay baana waxa annagaan u sheegno ayaa gelaya waxaasayna la suuq tagayaan saa darteeda marka waxa weeye waa gar weeye xamladan ilaaha ka dhigo xamlo barakaysan sida boorkaba uu ku cad yahay waa inshaadu lumma ilaa sabiili arashaad in ummadda lagu hanuuniyo waddada toosan waddada toosana waa waddadii uu ilaahay noo jeexay weeye shareicada islaamka ay ku tiilay ugu dambayntii xamle dacwadeedkan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa si guud hergelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi oo uu hadafkeedu yahay in laga hergeliyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ah si loola dagaalamo jahliga loona dhiso wacyiga iyo ogaalka bulshada muslimka ah guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa